بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشان لها الدين تاع الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo labaatanaad ee kitaabka abi shujaaca waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir xidhiidhay iibka waxaa markaa halkan uu sii raacinaya waxyaabo kale oo beeca uun had iyo jeer baabkiisa ama kitaabkiisa lagu sheego qofka bani aadamka ahi tasarufkiisa iyo maamulkiisu marna waa caadi marna waxbaa kasii noqda oo inuu adduunyada ku tasarufo iyo arrimihiisa waa laga joojiyaa marka waxaa halkan ku sheegayaa lix qof oo bulshada islaamka ka mid a ama bulshadaba ka mid ah oo laga joojiyey maamulkii iyo tasarufkii xoolihiisa iyo xoolo kaleba de qofka haddii xoolihiisiiba laga joojiyo o layidhaha ku tasarufin cid kale oo kaa wakiilaa ku tasarufaysee dee wax kalena iskaba daaba lixdan qof ee uu xusi doono sababta looga joojiyey tasarufkii xoolahooda waa musiibo ku dhacda awgeed musiibo iyo mushkilad ku timid daraaddeed ayuunbaa qofka looga joojiyay maalkiisa inuu maamulo musiibadaasi waxay noqon kartaa mid caqliga kaga timid mid jidhka kaga timid mid kaga timid xagga xaaladiisa oo isaguyo matal addoon oo kale noqday waa musiibooyinka noocaas waxaa halkaa kaaga muuqanaya islaamku tixgelin inuu siiyey dhaqaalaha iyo xoolaha xalaashib uu haysto dadku inuu tixgelin siiyo aan la ogolayn inaad tidhaa waa waxaygii anaasaan doonaya odhanaya meeshan doonaan ka tuuraya dhinacan doonaanu isticmaalaya muhimadda uu leeyahay maalku awgeed ayaa waxa ay noqotay maalinta qiyaamaha inuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam marka qofkii qabriga laga soo saaro isa soo taago cagaa dhulka la hale ee ugu horaysa su-aalaha la weydiinayo baa waxaa ka mid a maalkaagii halkeed ka soo shaqaysay halkeed se ku bixisay wax sahlan maaha xoolo in la budliyo oo dhan walba loo rido oo lagu ifsaadiyo dal iyo dadba duunyada ilaahay uu ku siiye maya taasi lama ogola waxau markaa sheekhu yihi waalxajru calaa sittati calaa sittatin alxajru calaa sittatin baabulxajri baa la ydhaha baabka hakinta qofka laga hakiyey maalkiisii inuu maamulo waalxajru calaa sitta lix qof baa laga hakiyey inay ku inay maamulaan xoolahoodii alsabiyu ilmihii yaraa waalmajnuunu kii waalaa waasafiihu kii daaddaadinaya xoolaha ee saydhaya maamulkiisu aan wanaag wasafiih kii isaguna kii caqligiisu liitay waalmubadiru limaali kii xoolihiisu isaguna daadaadinayay waalmuflis iyo kii caydhoobay alladii irtakabathu duyuun kaasoo dayn badane ay isku dulbaxday oo dayn badan lagu yeeshay waalmariid iyo qofkii xanuunsanayay ee sakaraadka ahaa almakhuufu calayh ee loo cabsanayo ee loo warwarsanaa ee sakaraadka ahaa kaasina maalkiisa waxaa laga xidhay fii maa zaada cala thulu saddex meeloodoo meel wixii ka badan waalcabdu addoonkiibaa ka lixaada alladii kaasoo lam yu'dan lahu fi tijaara baayac mushtariga aanu u fasixin qofkii iska lahaa caqligooda waa dar uu wax kusii yihiin midi waa sabi ilmaha yare haddii uu xoolo leeyahay dabcan weli buu leeyahay iyo cid u mas-uula oo maalkiisa u maamulaysa sida dee qur-aankuba uu tilmaamayo wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum maalkiina ha siinina buu ahaa walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum maalkii iyagoo ay lahaayeen baa la leeyahy waa maalkaagii leannahu hadduu kan soo mariyo ama uu baabi'iyo kaagunba xaasilo ah marka qofku uu yaryahay tasarufka lagu sii dayn maayo islaamkuna qaangaadhka waxa uu u tixgeliyay inuu yahay dee inuu qofkii noqdo qof xilasaamada oo dhali karaya nin iyo gabadh mid kasta ha ahaado ama uu shan iyo tobankii gaadho sideed iyo tobanka maya shan iyo toban jir wey buluq ama uu dee noqdo qof guursan karaya oo dhali karaya oo gabadhiina ay hesho ninkiina uu dee biyii taranka arko intaa wixii ka horeeya waa sabi sabi wey mar haddaanu arrimahaasina gaadhin shan iyo toban jirna gaadhin waa sabi sabigii markaa xoolihiisii waa loo maamulayaa waxaa u maamulaya cidda ugu xigtay qariibka waa aabbihii awowgii walaalkii adeerkii in adeerkii mar walba ciddii miyir qabtee hagaagsane waxu hagaajinaysa ayaa u maamulaysa waaya markaa fuqahadu waa kuwa yidhaahdaa ilmaha yar wixii iib iyo maamula dee loo diri maayo ayay yidhaahdeen mar haddii dee qur-aankuba uu leeyahay xoolihiisii aan loo dhiibin xoolo kalena loo diran maayo nin fiqiga shaaficiyada aada u yaqaano galbeedkaa joogay ayaa dukaan buu xaafad ka furtay aa la yidhi markaasaa xaafadii dee xaafadna waa la yaqaana hooye iisoo iibibaa caado u ah ciyaal miidhanunbay usoo direen ay leeyiin hooye nooga soo iibi dukaanka intaa adaba kaayada kaa kasoo qaadka wadaadkii dabeetana qof walba wuxuu idhaahdaa adiga beecaagu ansixi maayo ciyaal baa tahaye bal orodoo waxaad u yeedhaa kii ku dhalay ama tii ku dhashay dee waalidkuna waa iska culus yahay sidiibu wadaadkii xaafadii kaga laabtuu ihi kuwan beecoodaba ansixi maayo kuwan iibkoodu ma ansaxayo waaya adigu cumuuman qaaciidada caamka ahee jirtaa waa taa waxyaabaha qaarkoodoo dee uwadka lagu aaminayaa waa jira laakiin wixii heshiisi ahee noocaas ee la saxeexayo ee iibkaa iyo maamulkaa la xidhiidha dadka waaweyn ayaa muhiima inay qaabilaan qofka labaadna waxa weeye qofkii majnuunka ahaa ee waalaha qofku marka uu waalan yahay dee waale waa la yaqaanaa inkastoo malaha soomaalida kala barhba uu iska waalan yahayoo jaadkaa siday ugu mirqaamayeen bay maskaxdii wada khafiiftay sida bacda waxaa kaloo ugu sii darmay dee bahashan sunta ahee gaabasiin baa dadkii loogu soo buufiyaa iyo dhiidhiiti dakhaatiirtii maskaxduna waxay sheegayaan taasi un inay ku biirayso maskaxda sharaayiinteeda ama xididadeeda daqiiqee dee aada u sensitifeka ah inay suntaasi ku biirayso biirayso dabeedna qofku isagoo iska xaragaynayo sida kale iska jeestaynayaba haddana waa haafkoog wixiisu nus buu ku waalay taasina way badantay marka hadduu qofku dee waale caadiya waalan yahay weeye ma ansaxayo haddii gaalnimo ay ka dhacdo hadduu furiin ka dhaco hadduu cidu wax siiyo ma ansaxayso majnuunkaas waayo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay rufica alqalamu can alaaa can alnaa'imi xataa yastayqid wacan isabiyi xataa yaxtalim wacan almajnuuni xataa yufiiq saddexdanba si gaaruu nebigu u sheegay sabigu ilaa uu qaan gaadho waxba lagama qorayo sidoo kale kii waalaa jeeruu miyirsado qofkii hurday jeeruu soo tooso wasafiih ayaa isaguna halkan ku sheegan safiih waa qofka dee caqligiisu isaga laftiisa aanu dhammayn oo dad waxaa jira ninka waxaa la yidhi sanadka dambe waalanayaa ka horuu soo yaro faydfaytaa marka ama faydfaydashadaasuu ku jiraa hebel wuu soo khafiifayaa waa markanay soomaalidu idhaahdaan wuu suufiyoobay wuu suufiyoobay kolkay kuleeyihin waa nin soo waalanaya un markuu saani u waashana wuu weliyoobay bay idhaahdaan marka horena wuu soo suufiyoobay bay dhahdaan haddaba marxaladaa suufinimada aynu yaqaanaan unbaynu malaa odhan karnaa waa safiih ee gabadhii iyo carruurtii iyo uu kala erayaya dee xoolaha aanu saani uu maamuli karaynin safiiha waxaa kaloo lagu tilmaami karaa qof dadka waa jiraan qaar caqligoodu la ydhaha hebel waa bahluul ama bool baa ka maqan bay ka odhanayaan ama waxbaa kasi ah ayay odhanayaan beer xanuunsanaya marka safiihu waa qof aan caadi ahayn oo caqliyan aan dhammaystirnayn waa liimahaysa marka waa saddexdanba waxawey maskaxdoodii oo aan weli buuxin iyo arrinkooda oon isku hagaagsanayn ilaahay baa waxau uhi fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumilla huwa faliyumlil waliyuhu bilcadl aayaddaas si cad wuxuu ilaahay ugu sheegay qofkii safiiha ama daciifa ama afka aan waxba kari karayn sida dhegoolaha oo kale aan hadalka karayn in cidda xigtadiisa ahay waxu maamusho mas-uulkiisa ugu dhowey inuu waxu maamulo ayaa aayaddu ay sheegtay marka welinima inay jiri karto oo wakiilla isaga noqon kara arrimaha waalmubadiru limaali ka xoolihiisa isaguna daaddaadinaya weeyay kani walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin baa ilaahay ul maalka haddaad daadin marka waa qof ku bixinaya meelaan hagaagsanayn maalka maalku muhiimadiisuu leeyahy siduu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam nicma almaalu saalix lilcabdi saalix maal wanaagsanoo xalaalaba qiimo badan oo addoon wanaagsan oo arrinkiisa garanayaana uu haysto waa xoolo fiicanoo qof fiicani helay taasi aad bay u wanaagsan tahay marka haddaba qofkani waxaanu ku bixinaynin meeshii ku munaasib ahayd maalkan balwad buu isticmaalayaa macsiyuu ku bixinayaa wuu iska saydhayaa oo haddii uu qofkii sadaqo u bixiyo walow intiisii badnaydba xoolihiisa ha bixiye waxay culimmadu leeyihiin lama yidhaahdo kaa mubadir mubadirku waxa wey meesha macsiyada ah ee aan hagaagsanayn xalaasha ahayn qofka ku bixiya maalkiisa ama ku tumanaya ama kharibaya ama dadka ku qaybinaya isku diraya fitnada ku abuuraya maalka waa mubadir kaasaa la idhahda afar qolaynu halkaa ku sheegnay oo kan laftiisa caqliyadiisibaa xun xikmadda xoolahan loogu dhiibay baanu garanin ilaahay wuu ku imtixaanaya wanabluukum bishari waalkhayri fitna ilaahay baa yidhi haddaan maal idiin dhiibay iyo haddaan idinka qaadaba waan idin imtixaanaya imtixaankii baanu garaninba kani mar haddii aanu xikmadda xoolahan loogu dhiibay aanu garanaynin waa qof saaqida saaqidka waa laga dabrayaa maalka waxaa kaloo isagana laga xidhayaa almuflis aladii irtakabat duyuun waa qof caydhoobay oo dayntu ka badatay wixii uu hayo hadduu hayo hal milyan daynta lagu leeya waa milyan ama waaba milyan iyo shan boqoloo way ka badantahay waxa uu xoolahayaba magaciisa waxaa la ydhaha muflis waa kuu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam asxaabtu weydiiya waxau idhi ma taqaanin qofka mufliska la ydhaa markaasay yidhaahdeen dee qofka caydhaa baan u naqaanaa ee aan waxba haysanin dabadiirka la ydhaa kolkaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kaa muflis lama yidhaahdo dee marunbaa loo goyn ama uu xeli doonaaye qofka mufliska ahi maalinta qiyaamaha waa qofiisa soo taagay isaga oo garbaha ku sida oo buuxa macnaa camal saalix oo badan buu sitaa laakiin dadkii ilaahay buu nabadgelin waaye uu ka dhammaan waaye miduu dilay miduu caayay miduu dhacay miduu siyaabo kale u dulmiyey naf iyo maalba dadka wuu ka dulmiyey markii adduunyadii la joogay waxala wixiisii intoo laga salabeeyo ayaa kuwa kale lagu wareejinaya markaasuu caydhisa soo taagaya markaasaa naarta lagu tuuraya kaasaa muflis la ydhaa buu nebigu calayhi salaatu mufliska xaqiiqiga wey mufliskani macnaha waa mid sokeeya buu nebigu leeyahy marka iflaasku waa qofkii oo isu baxa uun dayn taasina runtii dee waa dhacday oo waktigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam way jirtay si jaabir iyo dee arrinkiisa macruufka ku ah marka dayntu ay ka badato xoolihii aada haysay ama ay la egaato waa lagaa maxkamaddaa kaa joojinaysa waxaa leeyahay laga bilaabo maanta waxa aada haysa dad baale dadka waxoodana la dayici maayo wuu kaa xidhan yahay tasarufka guryahaaga gawaadhidaada beeraha iyo kaash waxaad hayso kol haddii dayntii la egaatay saameeshay ama ay ka badatay hebelow waxaad sii iibinaysiiyo waxaad soo iibinaysaa toona ma jiro waxba ka ansixi maayaan wixii kaleed meelaha xooggaaga kusoo hesho ama lagu siiyo sadaqaahiyo waxaa wax ku tasarufo kaa xidhan yihin dadkii kale alkhuramaa baa la yidhaahdaa dadkii gashiilayaasha aha ee wax ku lahaana iyagana soo xaadira baa la odhanayaa markaasaa loo qaybinayaa xoolaha beersankiiyo nisbadii ay u kala lahaayeen kii wax badan lahaa oo ninkan dayn badan ku lahaa dee waxan waa in loo yaro kordhiyaa kii kale wax yar ku lahaana waa in loo yareeya nisbadii ay ku lahaayeen baa loogu xisaabinaya qadarkii iyadoo loo eegayo sidaa weeye oo waa qofkii lagu bixinayeyna sakadana wax laga siinayey si looga bixiyo qayb ka mid abaaba dee sakada qur-aanku u baasgareeyo alkhaarimiin kaasina waa kaa waxaa la odhan karaa malaa waqtigeennana way iska badan tahayba inkastoo dee qofka cid xajrida ama maxkamadii xigto cid ka joojiso maamulkii aanu jirin dad badan baa aan waxbaba hayninee dayntaasun ku shaqeeya uun marka daynta dadkii lahaa hadday dalbadaan dee ha ku qaarajiyo hadday u dayn waayaan kaasina waxau ahaa kii afraad waalmariid almakhuufu calayh qofkanna waa qof buka qofkan buka ee xanuunsanaya isagana tasarufkiisii ma aha mid furan oo mudlaqa maamulka uu wax maamulayo xoolihiisa ma aha miduu u madax bannaan yahay laakiin wuxuu u madax bannaan yahay uun maa yusaawi ulu aw ulu ulu macnaa xoolihiisiioo saddex meelood loo dhigay meel saddex daloolow dalool ayuu u madax bannaan yahay maalkiisa fii maa zaada calaa ulu laakiin daloolkaa wixii ka badan waa ka xidhan yahay waxaa u daliila xadiidkii saxiixa bukhaari iyo muslimba ku sugan sacd ibnu abi waqaas qisadii la xidhiidhay nebigaa yimid buuhi calayhi salaatu wasalaam xajat lwadaac sanadii tobnaad buu nebigu xajay iyadoo xanuun adagi uu ihayo dabeedna nabiga waxaan ku yidhi buhi calayhi salaatu wasalaam dee waan xanuunsanayaa waad i arkaysaayo waa il darahay nebi maxamedow xoolana waan leeyahay afa atasadaqu biuluay maali riyaad saalixiinkana waynu kusoo marnay xoolahayga saddex meelood ou labaa ma sadaqeeya markaa nebigu wuxuu ihi maya mayahaas saddex meeloodoo labaha bixinin haddaba aan nus bixiya baan ku idhi buuri kolkaasuu ihi maya haddaba aan saddex meeloodoo meel bixiyo kolkaa nebigu wuxuu ihi buui athuluu wathuluu kabiir aw kaiir meeshaa aad bixinaysa saddex meel boqolkiiba dhowr iyo soddonkaa aad bixinayso ayaaba badanba kaasaaba badan saa daraaddeed baa cabdilaahi bni cabaas wuxuu odhan jiray qofku marka uu wax dardaarmayo waxa aan odhan lahaa rubuxa ka dhigo maadaama uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ulukaasi boqolkiiba dhowr iyo soddonkaa aad dardaarmayso xoolahaaga waa badan yihiin waa badan yihiin marka inuu ka yareeyaa wanaagsan baan door bidi lahaa wuu sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi innaka an tadara warasataka akhniyaa khayrun min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaas istaraatiijiyadda mustaqbalka ee ubadka baa uu nebigu dhigaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yihi ubadkaaga sacadow ubadkaaga inaad ka tagto iyaga oo adduun haysta oo iska kaaftoon oo biilkii helaya taasi waxay ka fiicantahy inaad ka tagta iyagoo faramadhanoo ilme hebel ha loo soo dawara ama ha loo soo qaada ama la leeyahay oo gacmaha dadka hoos haysta inay gacmaha hoos haystaan ma wanaagsane ubadka waxaa looga taga buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa halkaa ka muuqda in cudurradu laba qaybood u qaybsan yihiin maradun makhuuf wa maradun hayru makhuuf cudur cabsile iyo cudur aan cabsi lahayn cudurrada cabsida leh dee fuqahadu kutubaha mutawalaadka marka ay ka waramayaan way tiriyaan waxaana kollay dee khibrad ula dhakhaatiirta iyo qolyaha caafimaadka ayaa cudurka markaa qofka loo baqayo geeri degdega inay ku dhufato iyo ka kale iyaga aada u kala garanaya waa kuwa markaa markay amraadta tirinayaan sida irshaadka oo kale waa kii lahaa ka awali faalijin wa aakhiri sillin wa dalqin waxaa ka mida buu lahaa t b da oo aakhir taagan t b d aakhir taagan idiskiina ku daro idiskii oo aakhir taagan isaguna aan bilowgii ahayn idiska berigaa lama haynin waa cudurada cabsida leh cudurkaa caateeyaha la ydhahdaa kol hadduu qofkii ku dhaco oo uu inkaarmo oo uu lismo oo dabeetana uu isku daato aakhirka hebeluna ka shubay baa la garan waxaa kaleoo faalijka awalkiisa ayaa cudurada cabsida ay ku dareen qacda u horraysa faalijku qofka uu ku dhafto isaguna waa cudurada cabsida leh fooshoo kale ay ku daraan foosha laftigeedu ilaa qofkan arrinkiisa uu caadi noqdo islaantaasi inta ay foolanaysa bay yidhaahdeen waxa ay xaaladeeda ku sugantay waa xaalad cabsi leh marka haddii ay dardaaran bixiso wixii ay sheegtay ee tabaruc ah ay bixiso hibo iyo hadyad looma tixgelinaya iyo siin caadiya laakiin waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay dardaaran dardaaran haddii la yidhaahdo oo magacaa la baxana xoolihiisu in gaarunbuu bixin karaa oo ah boqolkiiba dhowr iyo soddonka ah ayuu bixin karaa manaa tidy bercent ama ulu saddex meeloodoo meel ayuu bixin karaa xoolihiisa marka dadku had iyo jeer qofka oo caafimaad qaba ayay yidhaahdaan hebel baa dardaaran qoraya kitaabul wasiya wuu inoo imanaya baabka ka warramaya dardaaranka iyo arrimihiisa wuu inoo iman doonaa insha allahu xagga dambe laakiin qofku markuu caafimaad qabo tabaruca uu bixiyo lama yidhaahdo dardaaran ee waa hadyo iyo hibo iyo sadaqo iyo macayahaasuu la baxaya magacyaashaasuu yeelanaya ee marka uu qofku buko xanuunkan weliba uu ku dhintayna uu u bukay tabaruca uu bixiyaabaa la yidhaahdaa alwasiya waana fursad qofkan islaamku uu siiyey qofkii adduunyada waxbixintaa ka yar adeygay marka uu isxusuustay nin weyni wadkii waa yaqaanaa inuu dhimanayo waxa sharcigu uu fursad u siiyey inuu tadaarug sameeyo oo arrinkiisi uu istabaqabateeyo oo tabarucuu bixin karo laakiin qofku xaaladaa marka uu joogo dee waa kaa sacad maraya maalkayga ma wada bixiyaa ama intii kalabarh ma bixiyaa qofku markaasi hareeraha ayuu marka jeceliyay inuu u daadiyo maalkii u bixiy marka waa la xadido waxa la dadka haka degdegin oo wixii ha kaga xadgudbine ulun baa loo xadiday taasaa loo xadiday markaas taasina iyadana waad ku ogaanaysaa walcabdu aladii lam yudan lahu fi tijaara addoonkii aan tijaaradda loo fasixin addoonku sidiisa waxa maleh laakiin waxaa maamulkiisa laga xidhay waa xoolaha sayidkiisa alcabdu wasayid marka jihaad ogan yahay khilaafa islaamiya habaysan ay jirto ayaa cabiidda iyo sayidka iyo umuurtiisa oo dhammi aaday macruuf u yihiin intan kalese waa dhagaysi iyo dadkiioo maqmaqlaya un marka addoonkii wuxuu leeyahay qofkii lahaa inoo soo shaqeeyo tijaaradda waan kuu fasaxay ee soo maamul markaasoo kale tasarufkiisu wuu bannaan yahay wuxuu sii iibiyo wuxuu soo iibiyo wuxuu kala wareejiyo wuxuu kireeyo way ansaxayaan laakiin haddii addoonka la yidhi waxba maamulka ha gelin shaqada wixii uu cid ka iibiyo ama uu maamulaa may ansixin ee waa la hakinaya taasina iyaduna waa arrin kale haddaba waxay isweydiin leh dadka noocan ahee loo diiday maamulka hadday wax iska maamulaan ilmihii yaraa kii waallaa kii mubadirka ahaa kii kale isaguna addoonka ahaa kii xanuunsanayay qof walba wixii aan loo fasixin buu dhex galay maxaa ka soconaya maxaanse ka soconaynin taasuu markaa kuu sheegaya ilaa had iyo jeer marka nidaam la sheego nidaamkaa cidda ka dhacda ee khilaafta waxay xaaladiisu noqonaysa iyo xalka arintiisu waa in la raaciyaa ilaan dadku ku toosnaan maayaanun dariiqii loo dhigay iyo nidaamkiie samaawiga ahaaye way wax baalmaraa soo baxaye tolow muxuu noqonayaa markaa jawaabtiisu taasuu ka hadlo waxau hi watasarufu sabiyi waalmajnuuni wasafiihi hayru saxiix tasarufu sabiy tasarufku waa maamulkii uu qofku maamulay xoolihiisa sabigii yaraa hadduu xoolihiisii maamulo kii waallaa maamulo kii safiiha aan maskaxdiisu caadiga ahayn uu maamulo waa hayru saxiix waxaan hagaagsanayn wey muu ansixin watasarufu lmuflis qofkii caydha ahaa ee dayntiisu ay xoolihiisa ka badnayd hadduu wax maamulo isagana yasixu fii dimmati dumadiisuu ku ansaxaya isagaa lagu leeyay duuna acyaani maalihi xoolihiisan laakiin loo raaci maayo dad baa leh waa afar qoluu kuu sheegay wa tasarufu lmariid qofkan bukaa haddii uu ku wax ka bixiyo fii maa zaada cala thulu thulukii loo ogolaa wixii ka badnaa haddii uu wax ka tasarufu ka maamulo mawquufun isagana waa la hakinayaa calaa ijaazati alwarahati min bacdi dhexlayaashiisa isaga ka dambeeya inay fasaxaan iyo in kale ayaa la eegayaa waa shan qof buu sheegay wa tasarufu alcabd haddii addoonkii uu wax iska iibiibiyo oo cid wax uu siiyo oo waxyaabo uu kala wareejiyo yakuunu fii dimmati dummadiisaa lagu leeya qoortiisuu saaran yihi yutbacu bihi bacda cidqi waxaa loo raaci doonaa waxa uu maamulay ee uu kala deberay waxaa loo raaci doonaa markuu xoroobo ayuunbaa laleeyahy waxanaad bixisee keen waxanaad iibisee keen laakiin qofkan sayidkaa xoolihiisi waxba lama raaxayo saasay kala noqon saddexna waa isku xukun saddexna waa kala xukun maalan ilmihii yaraa ayaa qof wax siiyey xoolihiisii ka siiyey ama kii waalaabaa wax bixiyey ama kii safiihaabaa wax bixiyey ama waxbuu iibiyeyba ama cid buu wax ka kareeyeyba si kastaba ha noqoto waa la hakinayaa marka la ogaado waa la hakinayaa qof aan sharciga islaamka waxba ka garanayn hadduu wax ka iibsado ama uu tasaruf sameeyo waa la joojinayaa macnaheed waxa weeye ciddii awooddan lahayd haddii ay sii dayso iib dambe samayso ama siin dambe samayso waa ansixi karaa laakiin iyadoo oo ciddii xaqu lahayd aanay fulinin ama maxkamadda ha ahaato ama waalidkii ilmaha yar ha ahaadee iyadoo aan socodsiin dambe la samaynayo fasax dambe dadkan waa hayru saxiix maamulkooda iyo tasarufkooda waay waa baab dadkaba ka maqanba waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood iyagoo safiihiya ah sibyaan kale ay sii maamulayaan ama sibyaantuba qaar kale ay iyaguba u shaqeeyaan ama tasarufkooda leeyihiin dee marka nidaamkii uu isku daato wax badan baa runtii qariib noqonaya saddexdaasi dhinacaasay isu raaceen mufliskiibaa yimi qofkan isaga ahi xoolihii waa laga joojiya waxaa la hebelow intan aada hayso oo dhan maxkamaddaa ka joojisay amaba dadkii quramada ahaa ee dayntan lahaabaa yidhi waxaan annagaa lehe noo jooji markaa xajrin baa dhacday ole inta badan waa inuu qaadiguun sameeyee markii laga joojiyey kadib buu wax iibiyey wixii ka mid a ma ansaxayo iibkaasi mu ansixin siintaasi may ansixin kudaynbaxaasi mu ansixin hadduu ku daynbaxo may ansixin laakiin kuma ansaxaysa macnaha maalkan isaga ah maalkan isaga hadduu cid siiyo ama maalkan uu iibiyo ma ansaxayo waa duuna acyaani maalihi maalkiisan cayntiisa kuma ansaxayo laakiin wuxuu ku ansaxaya bur fii dimati dimada adimma soomaalida waxay dhahaan dumadda dumadaaday ku qalladantay bay dhaha innaguna tii un baynu raacaynaaoo dumadiisaa lagu leeyahay macnaha laftiisaa loo raacayaa maalkiisa looma raacayo hadduu qofkani maal wuxuu bixiyey xoolihiisii wax ka mida buu bixiyey waxa uu bixiyey waa sidiisa qofkii uu siiyey wuu ku leeyahay laakiin xoolahan lagama jaraya waxaa la leeyahay maxaad bixisay hal baad bixisay geeliisana rag baabaleba oo dayn ahaan u qaadanaya ninkuu siiyey hashii wuu ku leeyahay laakiin qoortiisuu ku leeyahay xoolahan kuma leh goordhow markuu xalaabuu leeyahay hashiisii le adigii ii hibeeyee gaadhi buu siiyey gawaadhidiisana iminka rag baalaho lagama bixinayo oo daynlayaashii baa qaadanaya laakiin goordhow markuu xelaabunbu kii uu siiyey ka qaadanaya dumaddu waa caynkaa macnaha waxaa kala duwan fii dimatihi wa fii maalihi labadaas had iyo jeer eray bixinta fiqiga kala duwan oo haddii la idhaho waxaas waa dumadiisa isagaa loo raacayaa laga sugayaa markuu xelo haddii la idhaho waa maalkiisana dee maalkan iminka uu leeyaa laga jaraya saa u faham mariidkii baa yimi qofkii bukay ama waalidkaaga ahaa ama xigtadaada ahaa ee aada dhexlaysay ayaa intii sharcigu u fasaxay oo ab saddex meeloodow meel ayuu ka badiyey wuxuu idhi anigu matalan ka soo qaad jagaa buu lahaa jagadaydaa waan bixiyo hebel baan siiyey buui markuu sii dhimanayay dadkii dhexlayaashiisa ahaan baa la su-aalayaa oo la leeyahay hebelkaa uu siiyey miyaa u dayseen sidaad waalidkiin uu dardaarmay miyaa baasgarayseeno waa sii dayseen hadday yidhaahdaan haa hebelkaasi jagadaa uu iska wada qaadan waa tusaale un jagadu haddii ay yidhaahdaan mayana saddex meelood baa jagada loo qaybinayaa meel un buu yeelanayaa qofkii u dardaarmay labada meeloodee soo hadhayna dhexlayaasha leh waa mafhuum soo lama fahmin marka biiijaazi ilwarata waa kaa waxa uhi watasarufu lmariidi qofkii bukay oo maamula fii maa zaada calaa ulu uludku xaqa u lahaa hadduu ka badiyo mawquufun calaa ijaazati alwarasati min bacdi mawquuf waxaa lagu hakinayaa oo loo joojinayaa calaa ijaazati alwarasati min bacdi dhexlayaasha ka dambeeya inay sii daayaan ay fasaxaan iyo in kale hadday fasaxaanna u wada socon doonaa tasarufkaas hadday fasixi waayaanna waa ka kaca waa la isku qabsadaa masaladaasi aad bay isaga badantahay marka qadaaga iyo aad baan u aragnaa madala qofkii waalidka ahaayo islaantiisiibu waxsiinayaa wuxuu waxsiinayaa dhexlayaasha mid ka mida wuxuu waxsiinayaa qof kale intaba madhabkan shaaficiga kaasunbaa loo eegaa waa wixii ka badan weeye uludka mararka qaarkood qof dhexlayaasha mid ka midabuu waxsiinaya mararka qaarkoodna cid aan dhaxalkaba waxba ku lahayn qofka aan dhaxalka waxba ku lahayn wuxuuna la odhanayaa horta xaq waxaad u yeelatay ulu uludkiisii uu lahaa inuu kusiiyo o wixii ka badanna waxaa lagu weydiinayaa dhexlayaasha sila macruufa taasina halkaasay noqotay waxa uu sii gudbay marka addoonkii watasarufu alcabdi yakuunu fii dimmati hadduu addoonku wax bixiyo ama wax iibiyo dumadiisaa loo raacay yutbacu bihi bacda cidqi markuu xoroobaa loo raacay addoon baa xoolihii sayidkiisu gacanta ku hayaa looma fasixin inuu maamulo oo uu iibiyo waxyaaba saa sameeyo nin baa wax ka iibsaday kaa wax ka iibsaday wixii ay kala iibsadeen addoonku ku leeyahy laakiin xoolaha ninkan kuma leh male addoonku markuu xoroobun buu leeyahy hebelo wixii isaga ahaa ee aada isiisay ee aada iga iibisay isi saas wey bacda cidqihi markuu xoroobo ee lama kansalayo iibkii marka baabkaa la yidhaha baabulxajri saasuu noqday dadkan la xajrinaya maamulka laga joojinaya qaarkood waxaa ka joojinaya xigtada iyo qofka ugu dhow dad qaarkoodna maxkamadaa ka joojinaysa dee haddii dadku ay waayaan xigto wax ka joojisa iyo maxkamad wax ka joojiyana mararka qaarkood baaba laga yaabaa innaga ka maxkamadda laftiisuba inuu u baahan yahay in laga joojiyaba uu yahay kii ama safiiha ahaa ama mubadirka ahaa ee musrifka ahaa ee la xajrin lahaaba inuu garsoore noqdaa laga yaaba oo ay dhacdaa marka imaamu shaafici imaamu shaafici buu ayaa arkay show qaar buu ka yaabay ama nin baa wareeriyey oo aada ugu buuqay ninkiibuu ku tuuray gabay buu ku tuuray oo wuxuu uhi junuunuka majnuunun walastu biwaajidii tabiiban yudaawii min junuunii junuuna buu warniyo waalidaadu way waalan tahay buu ilaa haddana waali waalan wax daweeye ma haya buuli macnaheeda waxa weeyaan qof waalan waa la daweeyaaye waali hadday waalato dee wax lagu daweeye ma haya marka waalidaadaasii waalatay waa dawo bukootadii ay sheegayeen marka cumuuman dee ummaddu waa nasiibkeed ummaddu sharciga ilaahay hadday ka tagaan oo diin la eegi waayo ama waxay dad ku noqon lahaayeen ee ummadda agteeda iyo ilaahay agtiisaba miisaan ay ku yeelan lahaayeen oo qiyamka iyo akhlaaqda wanaagsan hadday tuuraan waa nasiibkood intaasaynu baabkaa ku dhaafnay kolay tixgelintiisana wuu leeyahay masaa'il badanina way ka yimaadaan muran badanina wuu ka yimaadaa laga fiirsado baab kale u gudbay marka oo la yidhaahdo baabu sulx asulx suluxu waxa weye diinteennu waxay ogashay laba midun waxa wax lagu xukumaya ee dad isqabtay lagu kala dirayaa waa laba mid midi waa aan saddexban idhaahno saddex siyood baa sharcigeennu ogol yahay in dadka markay wax dhex maraan in lagu kala jaro midi waxa weeyaan alqadaa walfatwa walfatwa waasulx waa saddexdaa in loo garsooro dadka ta ay soomaalidu idhaahdaan gar cadaawe gar cadaawe maaha waa gar naseex markay sharci waafaqsan tahay dee qofku hadduu waxaa sharci ku qaato macnaheedu maaha cadaawad ee waa wuxuu calafsiiye weye sharcigu wuxuu ku siiyaa waa wax calaf ku siiyey ee cadaawa maaha malaha wuxuuna ay uga jeedaanuun marka la suluxtami waayo waxba la isu dayn waayo la daana calaansiri waayo markaasunbay noqotaa uun malaha cadaawadda ay sheegayaan waaya marka waa muduci iyo mada calayhi iyo millad iyo markhaati bay idhaahdeen macnaha dhaar iyo markhaatiyaal yimaada kolkaasoo kale waxaa la idhaahdaa waa alqadaa waa garsoor kani soo fadhiisto oo dacwadiisa u sheegto kan kalena uu ka jawaabo kii muduciga ahaa haddii lagu dafiro wixii uu sheeganayay markhaatiyaal uu keeno hadduu markhaatiyaasha waayo kan kale loo dhaariyo hadduu kani dhaarta ka boqdo kan kale loogu celiyo nidaamkii noocaaha la mariyo qadaa baa la ydhaha waa labada qof wax lagu kala saari kara wey waxaa kaloo lagu kala saari karaa alfatwa intay culimmada u tagaan inay weydiiyaan oo ninka caalimka ay uga jawaabuudhaa masaladaas waa caynka ah oo dabeetana iyagu sharciga ay ku qancaan ay kala dhaqaajiyaan waxa saddexaadoo lagu kala dhaqaajin karaa sharcigu ogolaya asulx sulx ilaahay baa sheegay oo waxau uhi waasulxu khayrun wauxdirat ilanfusu shux nafaha bani aadamka bakhaylnima iskaga soo ururtay ee ku badane haddii laakiin suluxaa wax ku dhammaysataan waa khayr baa ilaahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu ka warraba waxau uhi asulxu jaa-izun bayna almuslimiina in dadka muslimiinta ay dhexdooda ay ka suluxtamaan oo arrimaha ay isu celceliyaan ay wax isu daayaan wax iska bannaan weeye haddii aan xaaraan la xalaashanaynin ama shay xaraama aan ama shay xalaala aan xaaraan laga dhigaynin dadka muslimiintiina waa shuruudda ay dhigtaan ilaa shardi oo xaraanta wixii xaaraana xalaaleeya mooyaane ama xalaasha xaaraantinimaynaya shardi sharciga khilaafsan mooyaane dadka muslimiintii shardigay dhigtaan way ku soconayaan suluxa ay isku afkartaanna way fulinayaan oo wax go-aan u noqonaya wey marka sidaasaa qur-aanka iyo xadiidkuba shayga suluxa la yidhaahdo ay u sugeen waaya intaa wixii aan ahayn iyadu ma bannaana suluxanina horta wuxuu ku xidhan yahay in maalan labadii qof atooratoogoodii awooddooda ay qof cid siiyaan oo idhaahdaan hebel iyo hebelow ama guddidii naasow nagu kala xukuma wixii aad garataan raalli baanu ka nahaye midkaad doontaan wax saara midkaad doontaanna ka daaya dabeetana go-aankoodana ay raaligale qabuulgaleeyaan kolkaasoo kale wey sulux sulux laakiin lama yidhaahdo iyadiyo dadkii maalan xeer lagu xukumayo xeerka reer hebel u yaallaa waa caynka xeerka innaga caado aynu lahayn waa kaa xeerkaasi baa la idin marinaya guddidu xeerkaasay xukumaysa taasay sulux u yaqaanaan soomaalidu ay ku sheegayaan war sulux baa nimanka looga qaado hebel baa diiday hala yakeeya bay odhanayaan oo awrka gurgurha laga gowraco marka suluxu taa lama idhaado ee waxa weeye sharcigii ilaahay halkii lagaga xukumi lahaa ayuunbaa xeer lagaga xukumay marka taasi waa garsoorkii oo nidaamkii islaamka midaan ahayn la raacay weeye saddexdaa dariiqo midunbaa la ogolyahay marka tii suluxa oo aayaddaasina ay sheegaysa xadiidkaasina uu xusay ee saxiixa ah nabiga ka soo aroray calayhi salaatu wasalaam baa uu halkan kaga warramayaa baabkiisi kolkaa wuxuu ihi wayasixu sulxu maca aliqraar in wax laga suluxtamaa iska bannaan waxaasoo la isu qirsan yahay kol haddii shaygan la isu qirsan yahay waxa iska jaa-isa in laga suluxtamo fil amwaale wixii xoolaha wixii xoolo la xidhiidhe dadku isku qabsadaan in wax la isu daayo waxna la kala qaato mar haddii la isu qirsan yahay wax shareecadu bannaysay weeye maal buu sheegay wamaa afdaa ilayhaa iyo wixii maal gaadhsiiya wuxuyuu maal ahaaninba laakiin haddii marka lasii sarrifo uu maal u noqonayo suluxu wuu geli karaa isagana tusaale ahaan kaa hore haddii aynu tusaale usoo qaadanno labada qof waxay isku haystaan hal milyan bay isku haystaan maalan suluxoodu waxa uu noqon karaa iyada oo la yidhaahdo waar hebelow adiguna ka daawax aradna inta kale iminka sii yaa kana wuu ogol yahay lacagta waa koow wuu kuu sheegi doonaa taa waxa labaadoo wama afdaa ilayhaaduu noqonayaa tusaalaheeduna qisaastii oo kale maalan qofku marka u horeeya ee camdi cid uu u dilo qisaas baa lagu leeyahay qisaas alayaa lagu leeyahay waxa markaa sharcigu uu saamaxo uu banneeyey in sulux ahaan laga heshiiyo qofkii qisaasta lahaa intuu ka tanaasulo uu mag qaato magtaa inuu ku suluxtamaabuu heli karaa xataa in intii ay magtu ahayd laga yareeyo boqolkii halaad ama kontonkii halaad iyo in laga badiyo labaduba suluxu wuu geli karaa oo dee marna qofkan bixinaya ayaa tabaruc ahaan ugu daray marna kan qaadanaya ayaa tabaruc ahaan u daayay faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi waadaaun ilayhi bixsaan faatibaacun bimacruufin waadaaun ilayhi bixsaan faman cufiya lahu min akhiihi shay-un bay aayaddu leedahay qofka walaalkii wax looga daayo kii wax ka doonaya wax ka daaya marka taasina waxaynu tusaale usoo qaadanay wamaa aftaa ilayhaa suluxu wuxuu galaa xoolihii iyo wixii xoola ku gaadhsiiya sida qisaastaasoo kale ya oo isagana looga sii guurayo maal marka suluxu marka laba shardinbuu udhigay waa in maalu geli karo wixii iyo in la qirsan yahay dee horta in wixii la isu qirsan yaho macaliqraar waxaan la isu daalacnaa silii hebel wax laga qaadayo hebelna wax laga daynayo waa in la isu qirsan yahay horta iyo midda labaad oo adda inuu maal yahay taas waa mid wa huwa nawcaani ibraa'un wa mucaawada wa huwa nawcaani suluxu waa laba qaybood ibraa'un wa mucaawada dii la suluxtamayo ummadda sulux lagu kala dirayo ama odayaal ha qaadeen ama xukuumad ha qaado ama iyaguba dhexdooda ha ka hagaajisteene waa laba qaybood buui midi waa sulxulibraa midina waa sulxulmucaawada maxay kala yihiin talow labadaas isagaa kuu fasiray dabeetana wuxuu ihi falibraau ibraagu waa saamaxaadi saamaxaadu iqtisaaruhu qofkii oo ka gaabsada weeye min xaqihi calaa bacdi xaqiisiibuu ka soo gaabsaday dhammaantii inuu qofkan ka wada qaato badh buu ku gaabsaday taa sulx baa la idhaahdaa xore aad qofkan ku lahayd ayaad barh ka qaadanaysa inaad dhammaantood ka wada qaadato waad ka tanaasushay barh baad ka qaadanaysa waxaa loo xidhayaa walaa yajuusu ma bannaana tacliiquhu calaa shardin in shardi lagu xidhaana ma bannaano kale oo qofkani markuu xoolihiisa barh ka tanaasulayo wuxuu dhaafsanayaa in hore loo siiyo astay soomaalidu idhahdaan jilib caro wixii mar haddii lagu kala baxa jilib caraa lagu dhigo intaan halkaa lowga laga qaadin jilibkaa lowga la dhigay intaan laga qaadin hala shubo masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam albaabkiisa waxaa isku qabsaday kacab iyo saxaabi kale kacab baan filaya inuu ahaa ka daynta doonaya ninkii buuhi war dayntaysi kiina wuxuu ihi waxiga daa inaanan kaa dayn baa intaa dhaar iga tahay ee igu shubuuri kolkaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi mani lmutaali waa kuma ku dhaaranaya inaan waxba daynin waa aniga buuhi rasuul allah intuu naxay wuxuu ihi war barhka daa buui saasuu gacanta u ishaarayoo waar kala barhka daa buui waar adiguna iminka sii baaqiga kolkaasuu yihi qad facaltu waan aqbalay inaan kala barhka daayo kii kalena wuu aqbalay inuu jirab carro ku dhigo oo isaguna markiiba uu bixiyo taa weeye ta uu sheegaya daliilkeediina waa kaa rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dacwad kale iyo tafaasiil kale uma geline sulux bay ahayd asxaabtiisaa wuxuu ku kala dirayay waar adigu ha dhaaranin inaan ninka waxba ka dayna kala barhka daa adiguna kacoosii baaqiga marka waa xaqiisii uu qofkii kasoo inuu dhammaan ka qaato uu ka gaabsaday bar buu weydiisanayaa shardina laguma xidi karo kale waa in la siiyaa ilaan isma qabato iga daayoo igu lahow meesha daw ma ah qofkii waxa weeya haddii isagii dadaal muujiyey dee isna halala haloo dadaalo kaa waxaa la ydhaha maxay sulxu libraa waa qofkii oo cid wax ka daaya wey oo ciddii wax ku lahaaba wax ka daaya wlmucaawada sulxulmucaawadana waxa weeye cuduuluhu can xaqihi isagoo xaqiisii ka baydho oo ilaa hayrihi wax kale u baydha wayajri calayhi xukmu lbayci wayajri calayhi waxa ku fulaya oo ku soconaya ku dareeraya xukmu lbayci iibka axkaamtiisii buu qaadanaya markaa labada qof waxba isku lahaayeen oo qof baa wax leh ka kalena waxbuu ku leeyahay labadii qof waxay isla garteen ama lagu dhexdhexaadiyeyba sulux ahaan mucaawada waxa la ydhaha mucaawa ciwadku waa bedel wax la kala bedasho un weeye ciwaadu mubaadala iyo mucaawada waa isla mid uun waa wax la kala bedelanayo marka labadii qof waxay isla garteen wixii inay isa siiyaan kala bedashaan laakiin wax iyaduna way ansaxaysa tusaale dhow malaha rag badan ku saabsan aan usoo qaadano islaantii baa waxay kugu lahayd toban halaad markaasaa tidhi heblaayo dee geelima dareero wax geelahoo ii dareeraa ma jiree armay ku fiican tahay inaan min shan boqol kugu siiyo tobankaa halaad dee waayahay iska kaima tii kolley odaygaygi baa tahaadoo waxaad haysaa meeligama jiree dee intaaba iska keen waa sulxulmucaawada sulx way yeesheen oo iyadu geeleediibay ka tagtay laakiin ciwadka ay qaadatay waa maxay waa lacag dahab bay ka dhigteen kasoo qaad waxay tihi war kolley geel la bixin maysid ninkaagaan arkayaae intaasoo garaamuunii keeno dahaba waayahay buui isna tiibuu aqbalay ciwad kale ayaa geelii laga bixiyey wahalumajar wax kastoo la isku leeyay kitaabkana ay isku lahaydeen markaasaa tidhi aniga beerkabaahun iisoo iibi ama inta labisuun iisoo iibi waa tusaale uun wixii aad ku lahayd qofkan oo aanad ka qaadanine aad wax kale kaga bedelato wey waxaasayn isku lahayn hebelow sulux ahaan kaygii anigu aan iska daaya adna dee kaa ikeen waaya markay caynkaa tahay waxba lama dayn laakiin waxbaa la kala bedasho waana laga yaabaa in waxna la kala daayo dhinacna sulxulmucaawada uu ka noqdo dhinacna sulxulibraa uu ka noqdo oo labadaba la isku dhex daraana waa suuragal laakiin tan imika uu fasirayaa waxa weeye qofkiioo wixiisii ka tago oo wax kale qofkii ka qaata uu wax ku lahaa marka waa nooc iiba baa meesha ku jira nooc iiba ayaa ku jira oo dee kol haddii aad waxaagii ka tagtay waxaan kalead ka qaadatay ayuunbaad ku iibsatay bay ka dhiganta islaanta kugu lahayd intaasoo mehela ee intaasoo lacaga kaa qaadatay ama intaasoo dahaba kaa qaadatay ama intaasoo bagaasha kaa qaadatay macnaheedu waxa weeye inay geeleedii kaaga iibsatay maxay waxan ay qaadatay geeleediina waa mabiici waxaad siisayna waa samantii iyo lacagtii iyo kaashkii ayuu ka dhigan yahay axkaamtii beecaa galaysa markuu kuleeyahayna khiyaarkii iyo haddii ceebi ka timaada in la celin kara iyo inuu qofku ikhtiyaarkiisii saddexda qaybood ahaa leeyahay iyo waxyaabahaasaa gelaya oo qofkii hadduu wixii ceebi ka soo baxdo wuxuu leeyahy dee war wixii aynu kala bedelanay hebelow wuu ceeboobe dee iga sii bedela ama iga hagaaji ama dee kabitaan soo raaci waa nidaamkii iibka un taasina waa la fahmaan filaya sulxu waa labadaa qaybood wayajuusu lilinsaani masale kalau galayoo la xidhiidha nidaamka dowladaha hoose iyo balaaniga ama qorshaha dadku ay ku wada noolaanayaan deegaanka iyo meesha guryahooda uga dhisan yihiin oo iyaduna la xidhiidha un suluxan ayuu xusay wuxuu uhi wayajuusu lilinsaani qofkii waxa u bannaan an yashraca inuu yaro fidsado rawshanan berande fii dariiqi naafid wadada furan ee obinka ahee shaaricee dadku marayo inuu qofku berande sidaa ugu bixiyo oo uu yaro hadhsado way isaga bannaantay shardi baa laakiin ku xidhan bixayu laa yatadararu almaaratu bihi dadka maraya oo inaanay ku dhibaatoonayn gaadiidka maraya iyo dadkan suuqa ka dukaamaysanaya wuxuu waa inaanu dhibaynin oo dariiqana aanu hore ugu soo dhowaanaynin wax gaabanoo madaxa lagu dhufanaya ama baabuurta jiidhaysana waa inaanu hayn wuxuu waa inaanu dariiqii soo gelin islamarkaana kor u dheer yahay kurtimo la jiidhaya lahayn shuruuddiisu waa taa waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa darara walaa diraara qofka yaan la dhibin isdayuu ummadda dhibin dhibku wuu inaga hadhan yahay marka haddaad kaabad samaysanayso iyo haddaad barando yar la baxayso inta midna ummaddu waa inaanu dhibin waxanin xataa saxmadda lafdigeedii dee waa nooc dhibaato ah hadduu kana soo saaro kana soo saaro dabeetana meeshu ha isku xidhmayso marka waa inaanu dhibkaasi jirin oo daartii cabbaas lafdigeedu iyaduna sidaasay ahayd oo nebiguba calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sameeyey daartii cabaasi xagga masaajka u jeeday wuxuu u sameeyey barandayaal iyo bahal biyaha shuba waxyaaba biyaha shuba rawshanku markaa waa saqafka ah saqafkaa yare lagu bixinayo ee qofku uu harhsanayo ee intifaacsanayo dariiqa naafidka ahina waa wadadan furan haywaygaa furan weeye dariiq masduud ah iyo dariiq waxaa jira naafida kan iminka uu soo wadaa waa dariiq masduud ahoo xidhan oo intuu suuqa ka yimaado xaggan dambe xaafadaha dhexdooda ku baaba'ayo guryo kusoo xidhmaya kaasi waxaa la ydhaha derbi iyo dariiqun hayru naafid waa waddo aan furnayn darbina waa la ydhaha laakiin kanuu kuu sheegayaa waa ka waasica ah ee dee hareeraha meheradu ka furan yihin walaa yajuusu ma bannaana buuhi fi darbi lmushtarak wadadii yarayd ee la wadaagsanayay saqafkaa laguma fidin karo ilaa biidni shurakaa dadkan wadada kula lahoo kuu fasaxa mooyaane meeshuba waa meel yaroo iska koobanoo xaafadaha dhexdooda uun cidhiidhiyahoo luuqa oo albaabada kusoo furan yihiin kaa saqafkaas lagu fidin maayo leannahu dhib baa ka imanaya haddii laakiin sulux ahaan ama ha kaa iibsadeen ama ha kuu fasaxeena dadka meesha kula degana ay yidhaahdaan iskala soo bax annagaa kuu ogole way iska bannaantay oo dadkii wada lahaabaa kooban darbiga uu sheegaya waa dariiqi gidaarkaynu inagu darbiga u naqaana gidaarka ma aha ee waa darbigu waxa wey wadadaa furan wadadaa xoogaaga ilaa biidni shurakaa kuwa kula lihi waa inay ku fasaxaan kuwa kula lihina waa kuwe waa xaafadahan kusoo jeeday meesha tiibuu markaa tafaasiil yaroo kale sii raaciye oo waxau ihi wayajuusu waxaa bannaan taqdiimu lbaabi albaabkii in lagu horumariyo fi darbi lmushtarak wadada yare la wada leeyahay in lagu horumariyaa way iska bannaanta walaa yajuusu mase bannaana ta'khiiruhu in lagu dibdhigo ilaa biidni shurakaa ciddan wadada kula lahoo ku fasaxda mooyaane darbigan yaruu sheegayaa waa wadaday xidhnayd suuqay ka timi maalan xaafadahan ay gasho guryahaa soo xidhayba wadadaa yare aan cid aan furnayn waxa wada leh intan soo marta uun ayaa wada leh sideedaba shaaricu ma aha waxaan cidi lahayn mana aha wax maamulku leeyahy bulshada maraysaa wada leh dadku saa uma fahmaan wixii danguula waxay u qaataan inaan cidiba lahaynba ayay u qaataan iyagaa wada leh waa dariiq caama oo shaaric ahoo ummadda ka dhaxaysa godkaad iminka gurigaaga dhexdiisa ka qoda iyo dhagaxaanta aad dhigto ee wax lagu noqdo iyo ka aad shaarica ka qodaada isku mid maaha qaarna mas-uuliyadiisaad qaadaysaa waa lagu yeelanayaa waddadaa ummadda ka dhaxaysa wixii aad ku samaysa weye wixii gurigaaga dhexdiisa ana dee aduu kuu gaarya oo mas-uuliyadiisa ma qaadaysa marka taa macnaheedu waxa weeye wax wadadan dadkiibaa wada leh haddaba wadooyinkiina way kala duwan yihiine wadadan yaro cidhiidhiga ah ee ay tirsan tahay shakhsiyaadka lehi ee xagga dambe kasoo xidhmaysa buu ku idhi albaab waa lagu horumarin karaa laakiin albaab laguma dibdhigi karo waa meel xeebta ku adkaan jirtay beriga qaasimiga akhrisan jireen macnaheedu waxa weeye albaab wadadu madaxna way leedahay dabana way leedahay madaxeedu waa xagga suuqa madaxeedu waa xagga suuqa oo waa taa uu kuhi taqdiim waa lagu horumarinaya xagga madaxa wadada loo waday wadada dabadeeduna waa xaggan xaafadaha ay kusoo xidhmayso marka xaggii suuqa xigtay albaaba waad ula haddii maala seka dhararan baad leedahay sekadaa albaaba waad kasii baal furi karaysaa xagga suuqa kaa xigta laakiin xaggan xaafadaha kaa xigta albaabo kale uma sii furi karaysi leannahu adigu waxaad u baahan tahay un xaggan dukaamaysiga aad uga baahan tahay suuqa wixii waa la farsamaynayaa nidaamkii taraafiga la wadaa iyo dowladda hoose moogta xagga aad u baahan tahay ayaad shuraako ku tahay oo xaggan suuqee tegaysa xaggan kale laakiin dadka kaa xigaa dee u baahan marka haddii aad xaggan sii cidhiidhido iyagu meelay ku laga fidsadaan heli maayaan meeshuna waa meel kooban uu ka hadlayaa marka uu kuleeyahy yajuusu taqdiimu lbaabi fi darbi lmushtaraka albaabkii in lagu horumariyaa iska bannaan wadadii la yska lahaa waa xaq xagga suuqa kaa xigta albaabaad usoo furi kartaa gidaaradaada aad ka soo furayso ilaa albaaba waloo la furaaba saxmad buu abuuraya saxmad iyo meel la fadhiista iyo wadadiibuu soo cidhiidhayaa marka intaa adugu aad suuqa wixii aad usii soconaysa albaabo aad kala bixi karta xagga laakiin aanad uba soconina dad kale ka soo socdaan si aanad u saxmadaynin gurigaaga albaabo kale ugama sii furaysa waa intaa walaa yajuusu ta'khiiruhu ilaa biidni shurakaa laakiin nimanka markaa wadalay hadday ku fasaxaan aydhaa nin wanaagsan oo saxmad badan lahayn baa tahay albaab iska soo furo xagga iyaga way iska bannaantay marka intaas waa masalo uu soo dhex dhigay nidaamkan had iyo jeer deegaanka iyo dhulka waxa lagu milkiyey qorshihiisa waxa ay kaga waramaan kutubtu baabka la ydhaa baabu ixyaai ilmawaat dhulka dhintay iyo noolayntiisa oo qaybta dambe inoo soo socotaa laakiin halkan waxa u keenay waa wax laga suluxtamayo dadku wax ay wada leeyihiin oo ay isu daynayaan oo ay ka suluxtamayaan ayay arrintani la xidhiidhaa oo u baahan bulshada kula leh inay wax ku ogolaadaan oo aanad afduubin ama aanad awood ku isticmaalin marka suluxaa dartiibuu u keenay wallahu aclam kollay dee waana baab iska adagoo baabkan mucaamalaadku inaynu yar badbadinno oo dee la dedejiyo waan laba kari karaynin oo dee tusaalayaal badan buu u baahan yahay si loo fahmi karo bismi illahi raxmaan iraxiim su-aasha u horaysa waxa weeyaan addoonkii hadduu xoroobi waayo maxaa ninkii halgee hantidiisii u raacaya wuu ku lahaanayaa sababtoo ah isagaa dee amaahiyey midaan xor ahayn marka waa nasiibkii hadduu xoroobi waayo kan dee wax amaahiyey ama wax ay wada maamuleenba dee waa xidhan yahay isna isaga oo xidhan unbuu wixiisii ku aamineeye ha la xidhnaada un weeye ha ka suga ilaa intuu xoroobayo
su-aasha labaad waxa weeyaan dhaxlayaasha wax ma loo dardaarmi karaa
mas'aladaa waa isla khilaafsan yihiin fuqahadu maalan qofku haddii uu ka mid yahay dadka wax dhexlaya ee dhexlayaasha hadduu ka mid yahay culimada qaarkood waxay ku tegayaan looma dardaarmi karo waxba haddii wax loo dardaarmo oo dhexlayaasha uu ka mid yahayna dhaxal unbuu leeyahay wixii loo dardaarmay ma laha waxay soo qaadanayaan xadiidka ah laa ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaari nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ummad yahay qof walba qur'aanka kariimkaa ilaahay waxa uu ku siiyey wixii uu dhaxalka ku lahaa haddaba qof dhaxalihi dardaaran ma yeelanayo oo waxba looma dardaarmayo xadiidku sidaasuu sheegay marka culimmada qaarkood daahirkiisaasay qaateen waxa ay leeyihiin maba ansaxaysa in loo dardaarmaba haddii loo dardaarmona wax jira maaha madhabta shaaficigii rag la midii waxay idhahdeen xadiidku waa sidiisa laakiin haddii uu qofkii dhimanayay dhexlayaashii mid ka mida waxu dardaarmo dee dhexlayaasha kale ha loo weydiiyo iyaga laftigoodu kama foga oo dhexlayaashii kale hadday yidhaahdaan waanu fasaxnay waa siin cusubuun iyagunbaa siiyey macnaa iyagii unbay ka go-aysa maalan laba inan buu dhalay mid buuhi gurigaasaan u dardaarmay marka hadhow dhaxalka ay noqoto kii kalen waxba loo dardaarmin baa laleeyahay walaalkaa miyaad u daynaysa guriga aabbahaa u dardaarmay hadduu idhaahaa way soconaysa hadduu idhaa mayana labadii guriba dhaxalkay galaya tan shaaficiyadu sheegayaan laftigeeda waa iyaduna waa siin cusubun marka waxay leeyihin de haddii dadkii waarisiintahaa ay u ogolaadaan dee wax dhibi ma jiro dee qofkii dhaxalkiisiina ha qaato wixii loo dardaarmayna ha qaato marka khilaafku dhinacaa kolka laga eego maaha jidriya waa lafdi in sakuunbaa laysku khilaafsan yahi su-aashani waxay leedahay alaab baa la kala iibsaday markaa qiimo sugan baa la kala siistay markhaatibaan ka ahaa buuhi mar labaad baa haddana qiimo kale oo iyaguna isla ogyihiinoo la doonaayo in magaranaysa marka ama la sharciyeynayo ama dowladda laga cashuurayo hoos loo dhimo qiimihii haddana hoos loo dhimo hadduu labiyo toban ahaa layidhi waa laba kun ayaa haddana layidhi markhaati ka noqo maansaxaya markhaatiga noocaas ee isweydaarka ah shaygaa qurahee